waxaa weli ka socda magaalada new york dooda golaha guud ee qaramada midoobay iyo shirar barbar socda oo ay madaxda iyo diblomaasiyiintu kuwii hadba ay dano ka dhexeeyaan ay yeelanayaan shirarkaasi waxaa ka mid ah dhowr shir oo soomaaliya ku saabsan oo xalay iyo shalay galab ka dhacay magaalada new york shirka hore ayaa dhex maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha britain david cameron waxayna uga wada hadleen arrimaha soomaaliya gaar ahaan hadalkii uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha britain ee ahaa in ciidamo saddex boqol gaaraya uu u dirayo soomaaliya iyo suudaanta koonfureed waxaa shirkaasi xigay shir kale oo ay wadajir u guddoomiyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimon waxaa ka qayb galay shirkaasi wakiilada wadamada jaamacadda carabta iyo midooda afrika iyo qaar ka mida dalalka daneeya arrimaha soomaaliya waxaa shirkaasi khudbado ka jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimoon iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud bankimoon waxa uu sheegay in soomaaliya ay guulo ku tallaabsatay laakiin loo baahan yahay in guulahaasi la xajiyo oo horey loo sii wado wuxuu u baaqay bankimoon dhammaan siyaasiyiinta soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa yoolasha ay degsadeen iyo dhammaystirka howlaha la qabtay oo uu carabka ku dhuf dib u eegista dastuurka dhismaha guddiyada qaran ee doorashada iyo madasha wadatashiga ee qaran ee ay dhowaan siyaasiyiinta soomaaliyeed ku heshiiyeen wuxuu hoosta ka xariiqay halista ay weli al-shabaab ku hayso soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la fahmo baahida dhallinyaro fara badan ku xambaaraysa inay al-shabaab ku biiraan iyo sidii loo wajihi lahaa waxaa kaloo shirkaasi ka soo baxay warmurtiyeed lagu sheegay in beesha caalamku ay garwaaqsan tahay in doorasho hal qof iyo hal coda aysan ka qabsoomi karin soomaaliya hase yeeshee aanay dhici karin in hay-adaha dastuuriga ee soomaaliya ay samaystaan muddo kororsi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna ka hadlay shirka ayaa sheegay in soomaalidu ay bilaabayso wadatashi qaran oo ku aadan qorshaha igsiga labada kun lix iyo tobanka oo uu sheegay in soomaaliya uu u horseedi karo doorasho xora oo xalaala oo ka dhacda markii ugu horeysay muddo afartan iyo toddoba sannadooda soomaaliya waxa uu xusay in dowladda soomaaliya ay diiradda saarayso arrimo ay ka mid yihiin ammaanka iyo kobcinta dhaqaalaha waxaa kaloo madaxweynuhu uu ka hadlay xaaladda bani-aadnimo ee soomaaliya oo uu sheegay in dad saddex milyuun oo qof gaaraya oo soomaali ah ay ku tiirsan yihiin gargaarka maxamed colaad xasan v o a new york